maadaam bilataya bilkhayr balaayadu way afxidhan tahay bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana bismi illaahi raxmaan iraxiim afur wanaagsan rabadaan wanaagsan waa sideeda abriil sanadka labada kun labaatan iyo saddex kusoo dhawaada barnaamijka sanadkii oo mar aad dhegeysataan ee kasmaal kasmaal waa barnaamij inoo socon doono ilaa dhammaadka bishan waxaan ugu talagalnay inaan ku korino garaadka inta nasiibka u yeesha ka qayb qaadashadiisa ama dhakuhayntiisa kasokoo weydiimaha cilmiyeed aynu kusoo bandhigno gudaha barnaamijka idinkana aad diyaarka la tihiin ka warcelintooda waxaa inoo weheliya abaalmarin lacageed oo ay ku farxi doonaan dhageystayaasha wadarta warcelintoodu ay noqoto kuwa ugu badan toddobaadkiiba habeentiriska rabadaan waa sideed iyo toban abaalmarin guddoonsiinta waa habeen walba oo sabti ah axadna ay soo gelayso toddobaadkiiba kaalmaha kala duwan ee barnaamijka mid walba waxaa saaran qiimo lacageed oo uu ku farxi doono guulaystaha helidda ama weynta abaalmarinta adiga ayaa go-aan ka gaari kara keliya waa aqoontaada iyo dadaalkaad ku bixiso dhagaysiga barnaamijka ilaalinta habraaca waa muhiim anigoo axmed maxamed ah iyo cabdicasiis rabaani ayaa idinla socodsiinaya dhanka farsamada ibraahim yare ayaa ka hagaya taabagelinta barnaamijkuna waa jaamacadda muqdisho mar kale iyo kasmaal
soo gudbinta barnaamijka kasmaal waxaa sanadkan dusha u ritay jaamacadda muqdisho hooyada jaamacadaha dalka
nabiintahay bilkhayr
caddoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
weydiimaha ayaan toos u gudagelaynaa balse marka hore aan idin xasuusiyo sharciga barnaamijka dhegaysto walba mar ayuu fursad u haystaa ka hor inta aadan soo tiigsan iska hubi cillad walba uu ku qabsan lahayd haddii jaaniskaagu dhammaado waxay ka dhigan tahay in habeen dambe aad helayso mid kale inta barnaamijka uu hawada ka baxayo waxaad kasoo wici kartaan eber lix hal sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex haddii aan ku celiyo eber lix hal sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex lamarkaas ayaad kasoo wici karaysaan barnaamijka weydiinta ugu horeysa ayaan soo qabanayaa iyo cabdicasiis oo inoo haya
waayahay axmedow aada u mahadsan tahay barnaamijku waa kasmaal jaamacadda muqdisho ayaa alaaba barnaamijkan taabagelisa waxaa mar kale naga xusuusina caawo inaannu ku dhawaaqi doonno guulaystayaasha toddobaadka oo halkan laga sheegi doono magacyadooda iyo weliba abaalmarinada markaasi uu nasiibkoodu noqday ee ay markaa ku guulaysteen haddaba dhegaysta nala joog ilaa iyo dhammaadka barnaamijka ayaad markaasi maqli doontaa guulaystayaasha toddobaadka ee abaalmarinada markaasi caawa guddoomi doona marka ugu horeysa waxaan rabaa inaanu barnaamijka toos u gudagalno iyo su-aalaha su-aasha ugu horeysa ee barnaamijka caawa aynu ku daahfuri doonno ayaa waxaa markaasi u dhacaysaa sida tan dhegaysta waxaa lagaa doonayaa sheeg haweenaydii ugu horeysay ee dal madaxweyne ka noqota haddii mar labaad aan ku celiyo dhegaysta sheeg haweenaydii ugu horeysay ee dal madaxweyne ka noqotay haddii marka ugu dambeyda aan ku celiyo waxaa la doonayaa in la sheego haweenaydii ugu horeysay ee dal madaxweyne ka noqotay jawaabta saxda ah waxaan rajaynayaa markaasi in laga jawaabi doono nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiintahay bilkhayr
caddoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka
markan dhanka aya qadadka ayaan sii ambaqaadayaa dhegaystaha ugu horeeya ayaan soo dhaweynayaa si weydiintan inoo taalla uu uga warceliyo halaw asalaamu calaykum soo dhowow magacii deegaanka halaw asalaamu calaykum waxaad noogu bilowdaa magaca oo buuxa magacaygu waa cabdiladiif cabdulaahi goojeedi meederkenle cabdilatiif cabdulaahi ibraahim haa waa tahay soo dhowow dharkeenle iyo sida lagu yahay waa lagu wanaagsan yahay Een, horey usii gudagal weydiinta aan soo bandhignay isaadil martin martines isaadil martines noogu celi isaadil martines
cabdiladiif adigoo degan tartiib jawaabta saxda ah si fasiixa uga jawaab haye ku celi jawaabtan isku dayo isaadil martines waayahay cabdiladiif waxaad moodaa inuu markaas isku day fiican sameeyey balse jawaabtiisa een, ah, ma ahan mid waadix ah oo cad haddaba sidaas markay tahayna jawaab sax ah ma uusan bixin
qadadka kale ayaan kusii soconaynaa aan soo dhaweeya dhegeystahan alo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magaca u buuxa noogu bilow
علمي عمر علمي أستاذ وبرجو
cilmi cumar cilmi oo waa beri ku sugan sidai lagu yahay
مجال وناسية
waatay horay usii gudagal warcelinta
مجال مجال فيرو فيرو دلك عن جبتين
cilmi een, qofka kaa ag hadlayo ha aamuso si aan kuu fahanno waxaad moodaa inuu qof kaa ag hadlayo tartiibtaada jawaabta marka ugu dambeydaan fursad ku siinaynaa ku celi maxaa tiri مجال haye فيرو aha دلك عن جبتين
waayahay een, cilmina jawaabta saxdaa ma uusan haleelin balse iskuday aad u dhow ayuu sameeyey waa tahay qadadka kale ayaan kusii soconaynaa waxaan soo dhaweynayaa dhegeystaha ugu dambeeya laba dhegeyste ayaa weydiintan isku dayay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan siinaynaa haddii uu nasiibku saacido iyo haddii kaleba waan eegaynaa aan soo dhaweeyo dhegeystahan halo asalaamu calaykum magacu buuxa noogu bilow
خمس موسى ألف جاجوة maxamed
موسى
maxamed muuse oo ku sugan ceelasha
آه sida lagu yahay
والله
waxaad usii guda gashaa warcelinta هذا اسكو دايو خليه لها لليت ليجند
noogu celi
لليت ليجند ليجند waayahay een, axmed oo dhegeystihii ugu dambeeyey ee su-aasha koowaad fursadda u helay isna ma uusan ka jawaabin wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii waayahay een, axmedow su-aashii koowaad ee barnaamijka aanu ku daahfurnay waxaad moodaa inay annaga nagu soo laabatay haddaba su-aasha een, waxaan rabaa in dhegaystayaashu ay dhagaha u furaan sida ay u dhaceysay si markaasi een, jawaabta saxda aynu een, u soo gudbino su-aashu waxay u dhaceysay sida tan sheeg haweenaydii ugu horeysay ee dal madaxweyne ka noqota haddaba jawaabta saxda ah ee la doonaya ayaa ah magaceeda oo saddexan waxaana la yidhaahdaa marna stella beron Een, si kale markii loo fiiriyana een, waxay madaxweyne markaasi ka noqotay argentiin intii u dhexaysay kun sagaal boqol afar iyo toddobaatankii ilaa kun sagaal boqol lix iyo toddobaatankii Een, xilka madaxweynenimo waxay la wareegtay markii uu dhintay een, odaygeedii oo la dhihi jiray isabel sidaas darteed marna isabel haddii xataa ay dhihi lahaayeen jawaabta sax ayay ahaan lahayd balse een, waxay sheegayeen dhegeystayaasha qaar ee soo galay isabel oo keliya iyo wax kale ku darayeen marka jawaabta saxda waa marna stella beron ama marna isabel markan waxaan usii gudbaynaa weydiinta xigta oo u dhacaysa sheeg magacyada labada gabdhood ee ku sawiran lacagta shilin soomaaliga aan ku celiyo sheeg magacyada labada gabdhood ee ku sawiran lacagta shilin soomaaliga sheeg magacyada labada gabdhood ee ku sawiran lacagta shilin soomaaliga
barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye
qadadkii dhegeystahan halo asalaamu calaykum waqti dhegeystaha qadka ayuu ka baxay waan kasii gudbaynaa qadadka kale ayaan kusii soconaynaa aan soo dhaweeya dhegeystahan halo asalaamu calaykum waa tahay waxaad moodaa dhegeystahan inuusanna maqlin waan ka gudbaynaa qadadka kale halo asalaamu calaykum waa tahay dhegeystahan sidoo kale qadka ayuu ka baxay waxaa inoo taalla weydiinta labaad ee barnaamijka taas oo aan doonayno in aan ka warcelinno aan soo dhaweeya dhegeystahan halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة soo dhow magaca noogu bilow marka hore الله سمسم عبد الله وزيد الرحيم samsam cabdulaahi آه soo dhow ayaan ku leenahay waxaad usii guda gashaa warcelinta haddaan isku dayo waxaan dhihi lahaa xaawo iyo faatima waayahay axmedow samsam cabdulaahi oo dharkeele naga soo wacday een, jawaabta saxda ah ayay bixisay oo waa xaawa nuur hiraabe iyo sidoo kale faadumo xersi maxamed aaday u mahadsan tahay een, samsam hambalyaan leenahay
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
su-aasha saddexaad ee barnaamijka kasmaal waxay u dhacaysaa sida tan sheeg ubadka aan aabbe mooye awoowe lahayn marka labaad haddii aan ku celiyo sheeg ubadka aan aabbe mooye awow lahayn marka ugu dambeyda sheeg ubadka aan aabbe mooye awow lahayn waxaan filayaa in laga jawaabi doono insha allah
bishaarana nabigu yidhiyey barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiyey qadadkii dhegeystaanaalo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا محمد أبي مغير ضمان إيش وحن لي رمضان كذا mid la mid ah ما هو ثابت من عندي من البركات waa tahay faad cusmaan dharkeen leeyahay sida lagu yahay إن كان كبرت ولغونا فهم برامج كان لك الوهلة u sii gudagaal warcelinta
haddaan isku dayo ilmo aan lahayn ku ayno Mhm.
ilmo aan lahayn aan lahayn aaba ku aan lahayn waxaa u noqonaysan jawaabta nabi aadan nimigii ugu horay oo dhalay waayahay fahad cusmaan oo dharkeeley naga soo wacay jawaabta saxda ah ayuu haleelay waa ilmo aadan
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiyey barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiyey barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
waayahay n aynu intaasi kaga tallaabno jawaabta su-aashii saddexaad ee barnaamijka su-aasha afraad dhegaha u fura waxaa la doonayaa sheeg shaqsigii lahaa fikradda lagu aas-aasay jaamacadda muqdisho adigoo raacinaya magaciisa oo saddexan guddoomiyihii ugu horeeyey ee jaamacadda waxaa lagaa doonayaa su-aashan laba arrin ayay ka kooban tahay marka koowaad sheeg shaqs- shaqsigii lahaa fikradda lagu aas-aasay jaamacadda muqdisho adigoo raacinaya magaciisa oo saddexan guddoomiyihii ugu horeeyey ee jaamacadda marka ugu dambeyda dhegaysta sheeg shaqsigii lahaa fikradda lagu aas-aasay jaamacadda muqdisho adigoo raacinaya magaciisa oo saddexan guddoomiyihii ugu horeeyey ee jaamacadda waxaan filayaa in laga jawaabi doono insha allah wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiyey barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
caddoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
رمضان بلا تايب بالخير بلا يدوي أطحنا انتهى بالخير
qadadkii dhegeystaan halo asalaamu calaykum waa tahay dhegeystaan qadkii ugu baxay waan kasii gudbaynaa dhegeystayaasha kale ayaan fursadda siinaynaa waxay noo taalo weydiinta afraad ee barnaamijka waxa aan doonaynaa inaan u helno jawaab celin saxan waxaan soo dhoweynayaa dhegeystahan kale halo asalaamu calaykum halo soo dhowo waa tahay dhegeystaan qadkii ugu baxay waan kasii gudbaynaa dhegeystayaasha kale ayaan fursadda u siinaynaa weydiinta afraad ayay noo taalo waxaan doonaynaa inaan u helno jawaab saxan qadadka kale fursadooda halo asalaamu calaykum waa tahay sidoo kale dhegeystahan waxaad moodaa inuu qadka ka baxay Eh, axmedow dhegeystayaasha waxaan leenahay eh, haddii barnaamijka aadan ka qayb qaadanaynin n ha jaamgaraynin n qadka taleefonka dad ayaa raba inay ka qayb qaataan u bannee oo fursad sii qadka kale halo asalaamu calaykum soo dhowow raadiyaha iska fogee marka hore raadiyaha iska fogee si aan isku maqalno magac noogu bilow maxamed cabdullaahi maxamed cabdulaahi noose dhamaystir cali
halkaad ku sugan tahay
wadajir
markaaga kugu horreysan yaha
haa waa tahay guul ayaan ku rajaynaynaa sii gudagal warcelinta
su-aasku celi waxay u dhacaysaa sheeg shaqsigii lahaa fikradda lagu aas-aasay jaamacadda muqdisho adigoo raacinaya magaciisa oo saddexan guddoomiyihii ugu horreeyey ee jaamacadda waatay dhegeysaha een, isna uma aysan suuragelin inuu waqtigiisa kasii faa'iidaysto qadka ayuu ka baxay ama ka go-ay qad kale halo asalaamu calaykum soo dhow magaca
waan leeyahay maga oo ah Rashiid Cali Kaxdaa jooga
cabdirashiid cali
Kaxdaa jooga mm, waa tahay soo dhow sii gudagal
shakhsi aas aasasana isku day waxaan dhihi lahaa Cabdiraxmaan Cumar Ciiriiso
noogu celi ku celi mar kale
Cabdiraxmaan Cumar Ciiriiso
mhm waayahay si gudub ah, haddii aad aas aaska sheegtay guddoomiyahana
guddoomiyaha haddana isku day waxaan dhihi lahaa Dr. Cali Sheekh Axmed
Mm. ha aas aaska horena
Cabdiraxmaan Cumar Ciiriiso cabdiraxmaan baadiyo ka wadaa miya cabdiraxmaan
Cabdiraxmaan Cumar cabdiraxmaan cumar ma kusii dara maxaa loogu sii daraa
een,
waayahay waayahay een, ah, cabdirashiid iskuday ayuu sameeyey balse jawaabta saxda muusan hadleen waa tahay waxaan ku sii soconaynaa qadadka kale weydiinta ayaa weli noo taala waxaan dhegeystayaasha fursad u siinaynaa in ay warcelin saxan ka bixiyaan weydiintan oo ah weydiinta afraad ee barnaamijka qadkan halo asalaamu calaykum waan ka gudbaynaa qadad kale ayaan ku sii soconaynaa qadkan halo asalaamu calaykum halo soo dhow asalaamu calaykum
Calaykum salaam.
codkas codka sare u qaada adoo mahadsan
Calaykum salaam walaalaha ku maqlan
magaca noogu bilow
Cabdisalaan Ibraahim aadan oo jooga degmada Dalkeenley noogu celi magaca
Cabdisalaan Ibraahim aadan oo jooga degmada Dalkeenley cabdisalaan aadan ibraahim ku fiican Mm. waa tahay horey usii gudagal warcelinta gudoomiye hore doctor cali doctor cali sheekh axmed abuukar ha laba jawaab ayaa lagaa doonayaa u fiirso marka hore waxaa lagaa doonayaa sheeg sheeg shaqsigii lahaa fikraddii lagu aas-aasay jaamacadda muqdisho kadibna waxaad raacinaysaa magaciisa oo saddexan guddoomiyihii ugu horreeyey ee jaamacadda
qofkii aasaasay doctor cali xasan
Mhm.
gudoomiyahana doctor cali sheekh axmed abuukar
waayahay iskuday ayuu sameeyey isna kama uusan jawaabin markan dhegeystaha ugu dambeeya ayaan fursad u siin doonaa laba dhegeysta ayaa isku day sameeyey haddii dhegeystahan uu ka faa'iidaysta iyo haddii kaleba waan arki doonaa aan soo dhaweey khadkan halo asalaamu calaykum waa tahay dhegeystahan waxaad moodaa inuu khadka ka baxay dhegeysta haddii aadan u arkin inaadan ka jawaabi karin dhegeystayaasha kale fursad u sii inta aad soo wicelahayd adigoon ka warcelinayni kadibna aad ka mashquulin lahayd qadka waxaa inoo taalla weydiinta afraad ee barnaamijka taas oon doonayno inaan u helno jawaab celin saxan qadkan halo asalaamu calaykum halo soo dhow waa tahay dhegeystahan sidoo kale waxaad muddaa asna in uusan isku day samaynin rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
addoonka soddonkada beri waayahay su-aashu waxay ahayd sheeg shaqsigii lahaa fikradda lagu aasaasay jaamacadda muqdisho iyo qofkii ugu horreeyey ee guddoomiye ka noqda jaamacadda haddaba jawaabta saxda waxa ay noqonaysaa waxaa lahaa fikradda lagu aasaasay jaamacadda muqdisho doctor cali sheekh axmed waxaana isla xilligaasina guddoomiye ka noqday doctor cali sheekh axmed abuukar jawaabtu waxaan filayaa inay waadix tahay doctor cali sheekh axmed abuukar ayaa lahaa fikradda lagu aasaasay jaamacadda muqdisho isaga aya ayuuna ahaa guddoomiyihii ugu horreeyey ee markaasi hogaamiya jaamacadda muqdisho jaamacadda muqdisho oo leh khibrad adeeg waxbarasho muddo ka badan rubac qarni ayaa idiin hayso koob iyo toban kuliyadood oo ay hoos yimaadaan afartan iyo laba takhasus iyo barnaamijka daraasaadka sare oo leh takhasusyo kala duwan sida diblomo sare master iyo b h d jaamacaddu si ay u horumariso cilmi baarista horumarinta dhaqandhaqaale iyo kan deegaan ee soomaaliya waxay aasaastay macaahid iyo xarumo kala duwan oo dhammaantood u shaqeeya bulshadeena waxaana ka mid ah machadka daraasaadka soomaalida isos oo ka shaqeeya ururinta xogta iyo cilmibaarista ku saabsan soomaaliya ee dalalka ku xeeran xarunta biyaha iyo deegaanka oo qaabilsan kuwacyigelinta bulshada ahmiyadda biyaha iyo deegaanka kafaa-iideysigooda iyo dhowristooda xarunta adeega bulshada iyo tacliinta joogtada ah oo ka shaqeysa xoojinta ururada wadaniga ah ee horumarka ka shaqeeya machadka luuqadaha oo ka shaqeeya xoojinta dhaqanka iyo afka hooyo iyo barashada luuqadaha caalamiga ah xarunta daryeelka waxbarashada hooyada iyo dhallaanka oo ka shaqeysa wacyigelinta barashada qaabkorinta ubadka iyo la dagaalanka caadooyinka xun ee bulsho iyo idaacadda himilo oo ah idaacad bulsho baahaysana barnaamijyo ku saabsan dhaqanka suuban dhaqaalaha suugaanta qoyska nabadda iyo dib u heshiisiinta jaamacadda muqdisho oo heshiis gaara la leh boqolaal jaamacadood oo ku kala yaala qaaradaha caalamka ayaa waxay ka mid tahay ururka jaamacadaha ee somalilan iyo midooda jaamacadaha soomaaliyeed iyada oo xubin buuxda ka ah toddoba urur jaamacadeed oo caalami ah kuwaasi oo kale ah midooda jaamacadaha wadamada islaamka midooda jaamacadaha dowladaha carabta xiriirka jaamacadaha carabta ee gaarka ka ah raabidada jaamacadaha islaamiga ah midooda jaamacadaha afrika golaha jaamacadaha caalamiga ah iyo midooda jaamacadaha dowliga ah sidoo kale jaamacaddu waxay hirgelisay muddadii ay shaqaynaysay xaalada dalkuna ay adkeyd xarumo iyo kambasyo waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay kana shaqeeyaan dhammaan kuliyadaha kala duwan kuwaasi oo laga dhisay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jaamacadda muqdisho kala xiriir lindline sideetan iyo shan sideetan iyo kow toban iyo sideed mobile eber lix hal saddex sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo email info at mu edu s o ama website-ka www mu edu s o mahadsanideen
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
weydiinta xigta ee barnaamijka ayaa u dhacaysa xaggee ayuu ku yaalaa biyo xireenka ugu weyn caalamka aan ku celiya xaggee ayuu ku yaalaa biyo xireenka ugu weyn caalamka marka ugu dambeysa xaggee ayuu ku yaalaa biyo xireenka ugu weyn caalamka
balaayadu way abxidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu
dhegeystaan halo asalaam calaykum halo asalaam calaykum
waaleykum salaam soo dhowow magaca nuurudiin cabdullah iguma dhertani nuurudiin haye soo dhowow sii guda gal balaasha hal mar igu ced xaggee ayuu ku yaalaa biyo xireenka ugu weyn caalamka haddan isku daya waxay noqonaysaa waa dalka jayna waa tahay waxaa kuu suura gashay inaad jawaab saxan hesho
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bil weydiinta kale ee inoo xigta haddii aan ku sii soconno waxay u dhacaysaa sheeg kumuu ahaa saxaabigii uu abubakar u xil saaray ama madax uga dhigay asxaabtii soo aroorinaysay qur-aanka sheeg kumuu ahaa saxaabigii uu abubakar u xil saaray ama uu madax uga dhigay asxaabtii soo uruurinayay qur-aanka
bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma dhegeystaan haddii aan soo dhaway halo asalaam calaykum yaxya xuseen waaye garas baa la jira garas baale sida lagu yahay waa lagu fiican yahay maasha allah mhm waxaad u sii guda gashaa warcelinta haddaad cud noogu celi magaca cabdullahi bin mascuud aa mar kale noogu celi cabdullahi bin mascuud maxaa tiri ku soo celi cabdullahi bin mascuud cabdullaahi bin mascuud binu mascuud waa yahay een, jawaabta saxdaa maadan haleelin waa tahay waxaan ku sii soconaynaa qadadka kale waxaan markan soo dhaweynayaa dhegeystaan halo asalaam calaykum magaca magacaygu waa daauud cabdullaahi oo dowladda inoo hortale mhm waxaad u sii guda gashaa warcelinta haddan isku daya waxay noqonaysaa zayd bin saabit waa tahay inaad haleesheen kabe daawud cabdulaahi ibraahim dharkeeli naga soo wacay isaga ayaa haleelay jawaabtii saxda ahayd ee su-aasha
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
beri intuba la qaaday sooma waxaan u gudbaynaa weydiinta kale ee inoo xigta waxa ay u dhacaysaa carwada xayawaanada ee ugu weyn adduunka waxa ay ku taallaa ba baarliin ja baariis haddii aan ku celiyo carwada ugu weyn xayawaanada waxay ku taallaa ba baarliin ja baariis ta london xa intaba aan ku celiyo carwada ugu weyn xayawaanada waxa ay ku taallaa ba baarliin ta faransiis ja london xa intaba
wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr
dhegeystayaal halo asalaamu calaykum
raxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacaygu waa saad maxamed cali saad cabdi degmada kaaraan bartamaha burka tiigo haddii aad su-aashaas ku dayana waxaan dhihi lahay su-aashaas haddii aan ku dayo waxaan dhihi lahay lontan aan dhihi lahaa lontan waa tahay inaad haleeshay in kale waayahay axmedow fahad jawaabtii saxda ahayd ma uusan haleelin qadad kale ayaan kusii soconaynaa khadkan halo asalaamu calaykum halo soo dhow magac noogu bilow magacaygu waa sida cabdullaahi waxaan joogaa dhegdine cabdifataax cabdulaahi warcelinta usii gudugal usii gudub haddii aan ku dayo waa baarniin ku celi baarniin waayahay cabdifataax cabdulaahi oo dharkeeley naga soo wacay isaga ayaa haleelay jawaabtii saxda ahayd ee barnaamijka
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr
su-aasha ugu dambaysa ee barnaamijka ayaynu soo gudbin doonaa dhegaysta dhagaha u fur oo ka jawaab su-aashan sheeg jasiiradda ugu ballaaran caalamka haddii mar kale aan ku celiyo sheeg jasiiradda ugu ballaaran caalamka waddanka ay ku taallo haddii mar kale aan ku celiyo sheeg jasiiradda ugu ballaaran caalamka waddanka ay ku taallo jawaabta saxda ah waxaan filayaa in laga jawaabi doono insha allah bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr
qadadkii dhegeystaan halo asalaamu calaykum soo dhow magac noogu bilow munasar maxamed ceelasha soo dhow habeen wanaagsan sii guda gal
jawaabta uu bixiyey waa jawaab qaldan waxaan kusii soconaynaa qadadka kale aan soo dhoweeya dhegeystaha kale qeybaha dambe ayaan markan isla taaganahay soo dhow halo halo soo dhow magac noogu bilow jaaba aadan oo joogta degmada dharkeeni waa tahay dahaba aadan warcelinta usii guda gal
kiriiland
jawaab qaldan ayay iyana bixisay dahaba aadan
waxaan kusii soconaynaa qadka kale aan soo dhaweeya dhegeystaan halo asalaamu calaykum halo soo dhow halo soo dhow waa tahay waqtiga ayaa markaas Ee, naga s- dhammaaday.
Eh, ee waayahay axmedow een, jawaabta su-aashu waxa ay noqonaysaa een, sheeg ee waxay ahayd jasiiradda ugu ballaaran ee caalamka waddanka ay ku taallo waa waddanka indonesia waxayna ka kooban tahay in ka badan toddobiyo toban kun oo jasiiradood Ee, axmedow haddii aan sii raaciyo dhegaystayaashu waxay dhagaha u taagayaan guulaystayaasha toddobaadka iyo cidda markaasi kaalinta koowaad labaad saddexaad gashay haddii aan ah, ugu horeyn aan ku bilaabo qofka ugu horeeya ee toddobaadka noqday guulaystaha gala kaalinta koowaad waxa uu ahaa cabdilatiif cabdulaahi ibraahim oo dharkenley barnaamijka kasoo wacayay waxa uu ku guulaystay adduun lacageed gaaraya konton doolar waan filayaa in ciiddiisu ay bannaanka taallo jaamacadda muqdisho ayaana suurto gelisay abaalmarinta markaasi barnaamijka kasmaal in lagu bixiyo oo dadka ka warceliya su-aalaha aynu weydiinayno ay hantaan een abaalmarintaasi waxaan leeyahay ciid wanaagsan waan usii horumarinaya cabdulatiif ee dharkaaga ciidda dabcan waa bannaanka waxaan filayaa in markaasi ay kaa dhacday murugada iyo welwelka dhankaasi kaa haysatay kaalinta labaad cidda markaasi gashay waxaad moodaa axmedow in laisugu wada yimid oo waxaa markaasi ku jira ilaa iyo afar qof ayaa booskan cariirsatay oo diiday in hal qof loo dhaafo Ee, waxayna kale yihiin nuurudiin cabdulaahi ibraahim liibaan ibraahim aadan axmed xasan axmed iyo dahabo aadan cismaan intooduba hadde waxaa la yaab leh hal degmo ayay barnaamijka ka soo wacayeen oo waa degmada dharkeenley iyaguna waxay ku guulaysteen oo ka dhexaysay adduun lacageed afartan doolar ah markii loo qeybiyo afartoodana qof waliba waxaa ku soo aadaysa toban doolar haddaan qaldanayn qofka ugu dambeeyana oo ekaanan saddexaad galay waa saddex qof ayaa isla gashay halkan fahad maxamed cali cilmi cumar cilmi daa-uud cabdulaahi fahad kaaran ayuu ka soo wacayay cilmina waa beri daa-uud cabdulaahina dharkeenley iyaguna waxay ku guulaysteen min siddeed doolar marka saaxiibadaasna een, u ay imaan karaan xarunta berri shan saac ilaa toddoba saac intaa u dhexaysa barnaamijkeen intaas ayuu ku egahay nabadgelya barwaqadii muuminiinta ee bilkhayr